Shirweyno Bandhigga Tiknoolajiyadda, Sayniska iyo Xisaabaadka ayaa ku furmi magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo shirkaan ayaa kii lixaad oo xiriir ah oo la qabto sanad walba ayaa la kabandhigay tiknoolajiyadda, sayniska iyagoona markaasi qaban qaabayan hay'ado arrimo ku shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya. Shirkaan ayaa waliba ka qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan xildhibaano, wasiiro, aqoon-yahano, dhalinyaro waxaana ka mid ah ardayda dhigata jaamacado magaalada Muqdisho. Korintii waliba shirkaan furay Toreyso Sacadiyo Siyaana walibana iyo Fariin Indirtay ardayda Soomaaliyeed iyadana ku dhiirigeliyay waxbarashada in la xoojiyo.
marka waxaan rabaa insha allah tacaala dhammaantiin inaan idinku soo dhoweeyo shirweynahan somali stem society ilaahay waxaan ka baryayaa in annagoo dhan oo na waafajiyo khayrka in maalmahan soo socdo saddexdan maalin soo socoto oo nooga dhigo maalin amni leh kala faa'iidaysano because annagoo dhan oo halkan fadhino wasiiraan haysanaa xildhibaanaan haysanaa ambaashatoraan haysanaa dad kala duwan oo khubaro ah oo filbiyo kala duwan ka yimaadeen ayaan haysanaa waxaan kaloo haysanaa international community oo runtii rabaan inay soomaaliya la shaqeeyaan waxna la qabtaan oo aan rabaan inay arkaan inay jiraan dad diyaar u ah inay ummadda soomaaliyeed u adeegaan waxaan idin leeyahay soo dhowaada waxaan idiin rajaynayaa in aad kaanooyinka ciyaartiin banal discussionaa jiri doonaan ha ka xishoonina mikrofoonada khaasatan gabdhaha dhinac kaleed ah waliba shirweynoon bandhigga tiknoolajiyadda sayniska iyo xisaabaadka ku hadalaya bahda walbarashada xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyagoona shirkaan ka tilmaamay koo muhiim ah dalka soomaaliya
waxayna wasaaradda bogaadinaysaa taariikh sacdiya himaakadhimi oo dadaal badan ugu jirta horumarinta waxbarashada qayb weyna ka qaadatay inay istemkan muddo laga soo bilaabo laba kun todoba iyo toban ilaa hadda ay soo bandhigto barnaamijyadan ayada ugu horeysa soomaaliya qof keena barnaamijkan wayna kumaasulkan taariikh sacdiya aada u mahadcelinayna
runaantii hana academy waa meel aan booqday dhowr jeer torsacdiya waxaan ka wada shaqeyn jirnay muddo badan waktigii dagaalada isbitaalada soomaaliya wax badan aan isla soo marnay runtii waa qof waxqabad leh bulshada wax badan kusoo kordhisay waxaan leenahay soomaalida ha ku daysadaan hana academy waxay hayso waxaan leenahay bulshada soomaaliya dhallinyarada inta aadi lahayd tahriib iyo waxyaabo kale intay shabaab geli lahaayeen waxay u samaysay platform wax ku bartaan si ay maxalle xirfad u yeeshaan waxay bartaan barnaamijyo farsamada gacanta oo soomaaliya hore uga dhici jirin sida plumber electrician waxyaaba badan ay bartaan marka dhallinyarada ay ka faa'iidaystaan waxaan rabaa ugu dambeyn baaweysteen inaan idhaahdo guuleysta insha allah waxaan ugu rajaynaynaa sanado kale oo badan iyo idinkaoo dhallinyaro badan maxaa la dhahaa ku dhiirigeliya kuna mataqaanaa na kobciya aqoonta xagga xirfadaha la xiriirta stem society waxaan leeyahay guuleysta halkaas ka sii wada dagaalkiina miyaanan ileeyin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ayagana taabageliyaasha sanadkan taabageliya stem shirkadeena private sectorskeena ugu weyn ee private sectorskeena ka mid ah